الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
kuwaa ah bakhaylka oo ugu yeedha dadka bakhaylnimada ee qariya waxa uu alla siiyey ee ka mida deeqdiisa waxaannu u diyaarinay gaalada cadaab dullaysa abuu hurayre allaha ka raali noqdee waxaa laga soo wariyey in nebigu sala allahu calayhi wasallam yidhi maalin walba ay waabariistaan aadmiga waxaa soo dega laba malag oo midkood leeyahay allahayow sii qofka wax ku bixiya arrinkaaga beddel wanaagsan kan kalena wuxuu yidhaahdaa allahayow ka yeel maalka bakhaylka mid talfa oo aan wax ugu turnaan waxaa wariyey albukhaari